الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد kitaabkan ama risaaladan aan akrin doono waxaa la yidhaahdaa maksuurat ibni durayd fi funuun الshicri wاlxikmati wاlmawcidati wاladabi wاlghazal intaas bu ay kulminaysa gabay ahaan xikam wacdi aadaab aladab ghazalka waxa la yidhaahdana iyo tashbiibka iyo dumarka oo maaragtay laga hadlay cishqiga iyo waxa lamidka ah iyo jacaylka iyo waxaasuu xoogaa ka taataabanayo kitaabkan intaanan kitaabka bilaabin muqadimada sheikha aan wax yar oo isagu noo qorayo shaarixa noo qorayo aan wax ka sheeg sheegaynaa kolley wadaadka sharxay cabdulwasiif maxamed ayaa ku qoran oo ka mid ah min culamaai alazhar ashariif ayaa sharxa iska leh marka sheekha ibnu durayd la yidhaahdo ibnu duraydu mashhuur ku yaho lagu yaqaanaa laakiin magaciisa waxaa la yidhahdaa abuba kunyadiisa waxaa la yidhahdaa abubakar magaciisana maxamed ibn xusein ibn durayd ibn catahiya ibn xantam ilaa aakhirka waxaasuu wadaya sheekhu wuxuu ku dhashay kuna dhintay ciraaq wuxuu ku dhashay ciraaq magaalada basra la yidhaahdo sanada markay ahayd laba boqol iyo saddex iyo labaatan hijrada nebiga markay ahayd wuxuuna dhintay hijrada markay ahayd saddex boqol iyo kow iyo labaatan bakdaad buuna ku dhintay markaas cumrigiisa wuxuu la ekaa sideed iyo sagaashan sano yani waa cumriyey sagaashan iyo sideed sano ayuu gaaray sheekhu waktiga uu dhashay waa casr alcabaasi dowla alcabaasiya markay haysatay ayuu dhashay oo umawiyiintiina ay horay mar hore dhaceen oo cabaasiyiintu ay rideen dowladdoodii dowladdaas waktigaas ayuu soo gaaray nimankaas marka madaxdii ahayd dowla alcabaasiya waktigay haysteen ayuu maaragtay sheikhu noolaa ibnu durayd sheikhu dabaqaad afar uu tirinayaa wadaadka shaarixa dabaqada afraad buu ka mid ahaa dabaqaadka afarta ahaa hadday tahay fuqaha dabaqada koowaad uu ka dhigay dabaqada labaad waa dabaqat lmuxadisiin dadkii ahluxadiidka dabaqada saddexaad waa daba dabaqat almu'arikhiin dadka taariikhda iyo siyarka wax ka qoro dabaqada afraad oo dabaqat allugawiyiina wannuxaat ayuu ka mid ahaa ibnu durayd dadkaasuu ka mid ahaa ibnu durayd mashaa'ikh buu lahaa mashaa'ikdiisa waxaa ka mid ah asmaci ninka aad taqaanaan cabdiraxmaan ibnu akhi alasmaci baa la yidhaahdaa waxaa ka mid ahaa abu xaatim assijistani waxaa ka mid ahaa abulfadli alrayaashi a'imadaas mashaa'ikdiisay ahaayeen oo culumta iyo cilmiga oo ka qaatay talaamiiddiisa dadka ugu waaweyna culamada la yaqaano xagga luqada iyo lagu garanayo ayaa ka mid ahaa yacni abu saciid asayrafi ayaa ka mid ahaa abulfaraj alasbahani ayaa ka mid ahaa almarzabani ayaa ka mid ahaa abu abu caliy alqali saaxibu kitaab alamali ayaa ka mid ah ibnu khalaweyhi baa ka mid ahaa oo lugawiga la yaqaano ah a'imadaas oo dhan baa isagana ardaydiisii uu soo saaray ka mid ahaa weya talaamiiddiisi ka mid ahaa sheekhu ibnu durayd musanafaad fara badan buu lahaa sheikhuna meesha uu ku tirinaya waxa ugu caansan jamharada ugu aljamhara fi luga kitaabkaasa ugu caansan kutubo badan uu leeyahay meeshuu ku tirinaya waad arki doontaa jamharadaasna waa marjic dadka adabka ahlul adab oo dhan ay marjic u ah waay sheekhu kitaabkaas oo alifay wuxuu leeyahay yani markuu ashhar musanafaatihi ka sheekeynayo wuxuu leeyahay minha kitaabu ljamhara oo ah marjicu ahli اladab dadka ahli adabka marjic u ah amlaaha bxalab tilmiiduhu اlimaam abu cabdullahi alxusein ibn axmed ibn khalawehi waa taa ardadiisa ka mid ahaa luqawiga ah ayaa magaalada xalab la yihahdo suuriya ku taalla ayuu ku akriyo dad ugu yeeriyey waxaa ka mid a dadka jamharada qaatay waxaa ka mid a alcalaamata axmed ibn cabdiraxmaan ibn qaabus markaasu wuxuu yihi wakanat cinda tilmiidihi abi caliy alqaali bimanzilati aruuxi liljasadi kitaabkaas soo u jeclaa yani qofka jasadkaada sida ay ruuxda jasad la-aan ma noolaan kartaa inuusan noolaan karin biduuni ljamhara ayuu rumaysnaa abu caliy alqaali marka wuxuu leeyahay maalinaa waxaa laga siiyey nimanaa waxay yidhaahdeen waxaan ku siinaynaa nooga nooga iibi kitaabkaada saddex boqol oo mithqaal oo dahaba nooga gad wuu diiday markaasuu maalin dambe muddo markuu joogay dee saaxibulciyaalna waa ahaayo u faqiiray ayuu markaa kabacdi iidiyey falama ishtadat xaajatuhu ila alinfaaqi calaa ciyaalihi baacaha biarbaciina mithqaala saddex boqol oo mithqaaluu diiday afartan oo ku galay laba boqol iyo lixdan mithqaaluu khasaariyey awal waa diidanay inuu kitaabka gato afartan mithqaaluu ku iibshay marka kitaabkuu ka sabri waaye gabayadaanu marka tiriyey wuxuu leeyahay wakataba calayha hadihi alabyaat ayadoo ku dul qoray jamaaradii korkeedau ku qoray wuxuu yidhi anastu biha cishriina caaman wabictuha waqad taala wajdii bacdaha waxaniini wama kana dannii ananii saabiicuha walow khalladatnii fi sujuuni duyuuni walakin lcajzin waiftiqaarin wasibyatin sigaarin calayhim tastahillu shu'uunii faqultu walam amlik sawaabiqa cabratii مقالة مكوي الفؤاد حزين وقد تخرج الح... وقد تخرج الحاجات يا أم مالك كرائم من رب بهن ضنين لبيضا ستري حوليهي وحان وهي الشيء كتاب كاسي أنست بها عشرين عاما لبا تنسنو أهوست كويس وهي شنيل وبعتها مركز دمان وأسكقذي وقد طال وجدي يعني عشقي يعني مارتي حنين كيجي ayaa bacdaha uu dheeraaday waxaniini ta kitaabka markaan waayey oo idhaafay baan tahay bu waa u tahay aad yani jacaylkaygii baa aada ugu badnaa wamaa kaana dhanii aniga ma ahayn dhanigaygu ani saabiicuha inaan geli doono ma ana ku fakarin weligii ma ana malayn inaan iibin doono walow khalladatnii haba igu waariso duyuuni aniga daymahayga aan qabo fi sujuuni xabsiyadaba weligay aan ku jiro xabsi daa'im baa laygu xukume dayn darteed inaan iibiyo marna dhanigayga kuma soo dhicin walakin maxaan u gaday walakin licajzin waa tabar yareeyey markaan tabar yareeyey waiftiqaarin faqrin ay u dhacay wasibyatin caruur yar yar oo sikaarin yar yar ay hoosteeda ka qaylinayaan calayhim tastailu shuruuni faqultu walam amlik sawaabiqa cabrati markaasa waxaan iri buu yidhi anigoo aan celin karaynin ilintayda qeybteeda hore inay daadatay kitaabka darti ilimahayga qeybteedii hore aanay isheeda ka celin karin maqaalata makuyi lfu'aadi xasiino nin qalbigiisa la gubay oo la feereeyey oo murugaysan maqaaladiisii oo kale baan iri waqad tukhriju alxaajaatu xaajooyinku dhibaatadu way bixisaa yaa uma maalikin maalik hooyadiisow uma maalige xaaskiisa mid alla hadla umalayna waxay bixini karaa'ima waxyaalaha wan wanaagsan min rabbin ay min sayidin oo diniinin bakiilo oo bihinna ayay ku bakiilay nin xoolo karaa'imahoo wan wanaagsan oo ku bakiilo dhib baa ka saaray dhibaatooyin iyo xoolahaas dhaafiyo marka dhibkaasaa idhaaf idhaafiyey buu leeyahay dhibaatada gaajadaa keentay ma iibshay kitaabkaas wuxuu leeyahay shaarixa falama ra'a aladi ishtaraaha hadihi alabyaat kaada yaduubu asan wacadfan calaa saaxibiha yacni markuu arkay abyaadda meesha lagu dul qoray inuu dhalaaluu sigay murug darteed markaasuu u naxariistay uma arsalaha ilayhi kitaabkiisa usoo celisay wamacaha arbacuuna mithqaalan dahaban ukhra afartan kaleo ugu soo daro yidhi qaada kitaabkaadii afartankaas dahabkaas ku darso falama wasalatu kaanamaa ruddat ilayhi ruuxu markay soo gaartay waxaad moodaaba qof nafti usoo noqotay kitaabka soo u jeclaaya wuxuu leeyahay alxaaqiduuna cala bni duraydin niman ibnu durayd zaman kastaba qofka soo baxo dad dhibaayo oo nacab waa la helaa moogtahay dadkii xaqidiinta ahay dhibi jiray oo xasadka ku samayn jiray gudreyd yay wax ka tilmaamayaan marka wuxuu leeyahay kitaabkiisa jamharada ayay waxay yidhaahdeen waxa weeye isagu ma lahayn ma lahayn waa dad buu kasoo guuriyey markaasuu magaciisa ku qortay leeyihi sida la og yahayna jamharada isagaa iskale min xifdigii buu ka yiri cid oo u kaalmaystay markuu jamharada alifayana ma aysan jirin kitaab uu ka kaalmaystay ma jiro u leeyahay ila fi lhamzi wallafiif labadaas hamzada iyo lafiifka maaragtay bahalka la yidhaahdo xarfuleynka iyo wax lamida ayuu kutubo ka eegay laakiin inta kale xifdigiisu ka yidhi marka wuxuu yidhi mid baa marka caynayo oo wadaadkii ibnu durayd ku dhegan laba saddex beedu meeshan ku qoro wuxuu leeyahay ibnu duraydin baqara wa fiihi cayun wa sharah wayaddaci min xamqihi wadca kitaab aljamhara wahuwa kitaabu alcayni il laanahu qad hayara wuxuu leeyahay ibnu durayd waa lo waa baqara sacwe wa fiihi cayun waxaa ku sugan kulaha carabgeji waxba ma yaqaan waa nin aan waxba aqoonin waxba hadli karin sharxna waa ku jiraahu yiri iyo bamanaanta wax walba inu iska sheegto qofka wax walba jeclaa la yidhahda sharxa dhuuniga oo kale wayaddaci min xamqihi doqonnimadiisa wuxuu sheeganayaa buu yidhi inuu isagu leeyahay wadca kitaab aljamhara kitaabka jamharada la yidhahda isaga inuu dejiyey uu sheegana kulaha doqonnimadiisa kitaab uusan lahayn buu sheegay wahuwa kitaabu alcayni waa kulaha kitaabka alcayn la yidhaahdo weeyaan ilaa anahu qad hayara isagii unbuu bedelay kitaab alcayn kitaab alcayn mataqaanaa awalu mucjam oo la alifo oo khaliil ibn axmed alfarahidi sheikhu sibaweyhi uu leeyaha la yidhaahdaa mucjam la alifo kan ugu qiimaha badan waay macaajimta ninka ugu horreeyo alifay waay wa aaya la yidhahda kitaab aaya ah waay khaliil ibn axmed askale alcayna la yidhahda oo matbuuc waa la helaa kitaabkaasuu bedelay kulaha waa dooriye markaasuu magaciisa ku qorto ka wadaa waa beentiis xagee kuleeyahy jamharna kitaab alcaynna kitaab waa laba shakhs baana kale wax ka jira malaha sheekha marka dad badan baa ammaanay dadka fadligiisa ka markhaati kacayn way tiro badan yihiin sheekh wax badan usoo guurina waxaaba ka mid ah alimaam alkhatiib albaghdadi wuxuu leeyahy kana ibnu duraydin waasica alxifdi jiddan yani nin xifdigiisa aada u sarreeya u ahaa markaasaa tuqra'u calayhi dawaawiin alcarabi kuluha waakharuha fayusaabiqu ilaa itmaamiha wa xifdiha markii lagu dul akriyo dawaawiinta carabta dhammaanteed ama badankeed durbadiiba inuu dhammaystiro ou xifdiyo ayuu samayn jira wer marka waa nin la yaqaano oo xagga xifdigana caan ku ahaa buu ahaa kitaaba waxaana tusinayo qasiidadiisa maqsuurada la yidhaahdo ayaa tusayso maqsuurada marka maqsuura maxaa loogu bixiyey waxaa maqsuura loogu bixiyey ألف المقصورة كلها معك مجهد النقى الدجى الغضى الجلى الجوى لتس ألف المقصورة أي كلها معنا يسأل سلسة مقصورة اللي هو بحي قصيدة دان waxay waxay aar far badan isku jirtaa sida haday baan soo ishaarnay wuxuu markuu dhulkiisa ka tegey ciraaq uu ka tegey oo dhulkaas khuraasaan ilaa dhulkaas maaragtay oo fogaaday dhulka ruushka hadda lagu lagu magacaabo wilaayaadka islaamiga ay joogeen dhulkaa uu aaday wada dhulkiisa uu ka fogaaday ayuu yacni xaniin ahaan iyo taah iyo jacayl dhulkiisii oo u hiloobay ayuu horta badanaaba ka hadlaya wuxuuna ku ammaanaya laba nin ibnu mika'il nin la yidhaahdo iyo wiilkiisao abulcabaas la yidhaahdo oo ismaaciil ibn cabdillahi ibni mika'il la yidhaahdo oo naysabuurna madaxda u ahaana qayb badan oo kaga ammaanaya laba nin oo xoolo siiyo isaga maaragtay wax taray maruu rajadiisa go'day oo maaragtay uu yani faqri meesha inuu ku hela uu ka baqay dhibaato badan ayay soo maaragtay kor usoo qaadeen nimankaas marka meesha ku ammaanaya labadooda wuxuu leeyahay ina bna mikaal alamiri intashani min bacdi ma qad kuntu ka shay luqa maraan shay warqad la tuuray jidka lagu tuuroo kale aan noqday ay soo qaado u leey wamada dabcaya abulcabaasi min bacdi inqibaadi adarci walbaaci lwasac markii dhudhunkayga uu gaartana abulcabaas ayaa cududahayga qabtay kor ii soo qaaday markaasuu shukrigiisa maba gudan karo u leeya aad ba u ammaanay nimankaas masaa-ishaasuu ka hadlayaa mar dee dadka adabka waa taqaanaano waxaa inta badan waxay ka gabiyaan hadday roob tahay waa ka hadlaan hadday tahay geel iyo maaragtay xoolo iyo wax lamida waa ka gabiyaan hadday dumar tahay adabka dham inta badan waxyaalahaas ku badan yahay waxyaalaha maaragtay dabiiciga ah qofka ku hareeraysan ay ka gabiyaan hadday fardo tahay waxyaala farma marka ibnu dareer hadda waa waktigaano nin muslima buu ahaayo culamadii muslimiinta soo martu ka mid aha laakiin waxaa arkaysaa mararka qaarkood isago ilahay kheyrkiis ku dhaaranaya geeluu ku dhaaranaya iyo fardo iyo iyo rag uu ku dhaaranaya marka waa yani ilahay kheyrkiisa lagu dhaartana waa shirki wa saa ogtihiin marka waxay dhahaadaan uma qasdinayo carabta lisaankeeda iskaga durarsato marka saasay qasadba maahan ay leeyihin dhaarta noocaas oo kale dhaar qasada ma ahan carabkooda ku durarsato leeyihin marka sheekhu qasiidadan wuxuu ku alifay baxarka la yidhaahdo baxarurajisi la yidhaahdo oo culumta badankeedba lagu alifo culumta badankeed baxarka lagu alifo bay tahay naxwada badankeed waad aragteen cimreydaga kasoo bilow mulxat ulciraabka ku xiji alfiyat ibn mali kulli baxarkaasaa lagu waxayaa fiqiga maaragtay zubadka oo kaleeto kitaabkaasu ku xisan yahay waa isaga baxarurajisi wey culumta badankeed markaa fiirisid usuul fiqiga maxaa la yidhaahdaa mustalaxa baxarkaas u badan yahay culumta maadaama baxar basiido iyo xataa culamada qaar buxurta iskaga daraane baxarrajsiga waxay dhahaan gabayba ma ahan dhahaan marka qofka baxarrajsiga markii lagu gabiyo waxaa la rabaa xarafka baxarka laba beytku wuxuu ka kooban yahay laba shadri laba dhinac shadru alawal iyo shadru athaani shadru alawal qeybtiisa dambe tafciilada u dambayso caruudaa la yidhaahdaa shadriga labaadna tafcilada u dambayso darbi baa la yidhahdaa alcaruuda wadarbi baa la yidhahdaa marka caruudada xarafka ugu dambeeyo iyo darbiga xarafka ugu dambeeyo rawiga loo yaqaano markii qawaafida la joogo alrawi baa alxarfu rawi qasiidada xarafka ku horsato waxaa la rabaa hadduu baxarraji yahay inay isku mid noqdaan yani aliftaas alifta aliftaa aliftaas inuu noqdo calaa kulli xaalin baxarkaas baxarrajsiga la yidhaahda yaa lagu alifay marka baxarkaasuu ku alifay wuxuu ku bilaabaa marka gazalkiiuu ku bilaabaa matashbiidki waa iska dumarkaas iyo wax lamida ku bilaabaya laakiin waa waa taah oo dhulkiisi oo u taahaya markuu duquubay xaniin iyo maxaa la dhahaa olol iyo maxaa la yidhaahdaa hilow hilow بسم الله الرحمن الرحيم قال أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي رحمه الله تعالى آمين شيخاس كن يديس أبو بكر لي هذا ومقع سنة محمد بن حسن لي هذا ابن دريد أو قبيلة الأزدي لي كتر سن إلهي سبحانه وتعالى هؤلاء حريستي وحويري يا ظبية أشباه شيء بالمها ترعى الخزامة بين أشجار النقى إما ترى رأسي حاكى لونه طرات صبح تحت أذيال الدجى واشتعل المبيض في مسوده مثل اشتعال النار في جزل القضاء فكان كالليل البهيم حل في أرجائه ضوء صباح فانجلى وغاب مع أشرتي دهر رمى خواتر القلب بتبريح الجوى وآض الروض اللهو يبصر ذاويا من بعد ما قد كان مجاج الثرى وضرم النأي المشت جذوة ما تأتلي تصفع أثناء الحشا واتخذت تسيد عيني مألفا لما جفا أجفانها طيف الكرى wadaadadana baxarrayska markay akhrinayaan qaabkaas noogu ma qaadaan noogu qaadaan sida alfiyahoo kale waa taqaanaa يا ظبية أشباه شيء بالمها ترعى الخزامة بين أشجار النقاء مستفعل مستفعل مستفعلون مستفعل مستفعل مستفعل سدح مستفعل سدح صدري ورا سدح مستفعل صدري قدما سدح مستفعل مركا ساسي آخر لكن قاب كان أسفيق هذا من هاي أنا مركا كتاب كان naqligan u leeyahay kow sheikii koobaad ayay akriyey sheekh maxamed yarow aa la yidhaahdaa ninkii yaqaana yaqaan inta ma joogin xamar buu joogi jiray xamaru igu akriyey kabacdina sheekh maxamed haadi ayaa isna masaajidkan six street noogu akriyay labadaa sheekhaa naqli uleeyaha kitaabkan kasoo aan kasoo qaad adabka badankiina sheekh maxamed haadi aan ka akhristay raxmatullahi caleyh laakiin sheekh maxamed yarow nin sheekha oo maasha allah ilaahay maaragtay khair khayrkiisa allah barakeeyo inuu nool yahay in kala warkamaayo soo xanuunsano waa hore igu dambeysay cid aan kala xiriirana waa garan waaye oo akhbaartiisa weydiiyo isagoo jirana waxay iigu dambeysay sagaashan iyo xoogaad nin wuxuu ahaa macalimiintii macalimiintii hore soomaalida ahaan jiray iskuulaadka dhigi jiray kabacdina lafoola kasoo baxay kabacdina dugsiyo sare iyo maamulkaas hayn jiray nin culummadii xertii hore xerrimo wax kusoo bartay uu ahaa waana rehiiraan waay dadkaas halkaas ka yimid buu ahaa reer beledweyne iyo dhulkaas hiiraan iyo halkaas ka yimid buu ahaa sheekh maxamed haadin reer hiiraan oo asalkiisa hasaa ogtihiin xataa reer shabeellaba halkaasuu ka yimid maaragtay dadkaas iyaga unbaa luqadaas maaragtay maasha allah adabka iyo ku fiicnaa ana marka labadaa sheekhaan aan kitaabkaan naqli uleeyahay inta badanna dadku way qeybsamaan dadna qof baadiye kusoo weynaaday oo dhaqanka baadiyaha yaqaan oo marka kitaabada marka la akrinayo wixii la sheegayo garanayo geela wax ka yaqaano baadiyihii wax ka garanayo an weligay hal haleena baadiye ma soo seexan cumrigayma tegin ma ark laakiin wadaadadaan ka bartay culimmadaasaan luqadaas ka bartay hadda baadiyaha yani waxaa laga yaabaa dadkii baadiyaha kusoo koray in wax badan aniga xataa aan la aqaano sababta culimmadaasaan ka bartay maaragtay oo aan yani kelimaadka qaarkood iyo xoolaha qaarkii iyo ayaa ka bartay hadda ka hor bilmunaasaba anigase gaarisalooji mawlaca nooga ooli jiray sheekh boqolsoon iyo aniga isla joogi jirin intaan suuqan bilaabano marka waxaan akrinaya tafsiir nin marka ka yimid meelahaas maaragtay mudug iyo ka kor ka yimid ayaa darsiga la dhegeysanaya loojinka meesha ku yaalla hotel ay ahaan jirto seexan jira marka waxaa soo maray waida alcishaaru cudilat maalintaa ka hor ninkaasa ugu baraarujiyay waxaan u haystay geelu inuu sagaal bilood sida dadkao kale ama toban oo ku dhala u haystay markaasuu ibaraarujiye wuxuu yidhi hadda waxaad dhici karta yiri sheekh inaad uhaysato geelu imisoo ku dhalaa ma taqaana markaas ma aqaan tobanaa u malay inaad ilaahay cishaar uu yidhi markaas war labiiyo toban sano labiiyo toban bilood buu ku dhalaa uu yidhi marka geel halkaasaa ka joognaa ma naqaan aniga ari carbeed aan lahaan jirin haddaad taqaanaa ya iyo dooro iyo digaag iyo arcarbeeda xoolo noo ahaa marka culummadaas khayr allah siiya ayagaa waxaan kutubtaasaan ku baran insha allah haddii aan wax soo guuriyo lafdigooda idin soo guurinaya lafdiyadoodii baan soo guurin waxay aan ka sheegay insha allahu tacala sheekha wuxuu leeyahy raxmatullahi caleyhi yaa dabiyatan garinuugey ama cawley ashbaha shayin shaykan uga ekaanshaha badani uu yahay bilmahaa baqarat lwaxsh yani baciidka uu yahay baqarat lwaxsh baciidka la yidhahda uu yahayey heewey taasoo dabyadaasoo tarcal khusaamaa geedka dhamaamaca la yidhaahdo daaqaysoy tarca daaqayso alkhusaama dhamaamac dhamaamacaasoo bayna ashjaari naqaa dacaadka geedihiisa dhexdeeda ku sugnay daaqiisayey heewa marka dhamaamac ma taqaanid yacrifu ahluhu ala yidhahda la socda ninkii yaqaana yaqaan geedahaasu ka mid yihi marka wadaada hadda kahor wuxuu ugu yiri geedo ugu xujeeyey iyo iyo xoolo oo oo baadiyaha ugu xujiyey hadda kahor wuxuu yidhi geedo ii tilmaamo mataqaanaa u yii ma aqaanayo geed kaloo iweydiiyayo mataqaanaa bu yiri ma aqaan baan markaasu haddana xoolaha maarata duurka dugaa bahash bugaarta iyo wax lamida qaar iga weydiiyey ma aqaan baan naga tag arcarbeeda tahay arcarbeed iyo kula markaas adna inaa yani waxaan rabaaha yidhi anigana waxaa taqaanaad igu xujeysaa an waxaa aqaana kugu xujeynayo xoole iyo geedo geejina mataqaanaa markaasuu yidhi may ma aqaan daluug ma taqaanaa ma aqaano infaal ma taqaanaa ma aqaano markaasu haddana xayawaankan kula aadaar geedi aqoon weysa soo maa tintiin ma taqaanaa ma aqaano dhahay markuu intaa yiri ana waxaan idhi xoolihiian kula aadan kuli cala bajar mataqaanaa markaasuu yiri ma aqaan maya tag aan carbeed hata adigana waa ku kala tiiraniya isagii wuu garan waaya xoolaha mogta ninku meeshuu yaqaano baa uu ka hadli karaa mogta marka hadda annaqa bahalkan khusama la yidhahda alkhusama jacjaclo maa tira maya jacjaclo geed kaloo shiiku ku sheegay alqada oo kayntii uu jacjaclo ku sheegay laakin hadda alkhusama dhamaamacu sheh maxamed sheh maxamed haadi ku sheegi jiray sheh maxamiyaruna saas ku tilmaamay yaa dabyatan garinuuge ama cawl waa isku mide taasoo ashbaha shay shaykan uga ekaanshaha badan bilmahaa yani baciidka uu yahaye taasoo tarca alkhusamaa yani geedka dhamaamaca la yidhaahda daaqaysa oo bayna ashjaari naqac khusaamahaasoo bayna ashjaari naqac bacaadka annaqa waa bacaadka geedaheedii dhexdeedii ahaaday midii daaqaysay hee imaa taray haddaad aragtay ra'siyi aniga madaxaygii xaaka inuu u ekaaday uu shaabahay lownuhu midabkiisu durata subxin subax foodeed uu shaabahay subax bilowgeed waa awala subxin uu shaabahay yacni subaxaasoo taxta adyaali dujaa mugdiyaalo faraqiyahood hoosteed ahaatay hee waay marka imaada waa in iyo maa oo zaa'ida ah way oo marka laisku idqaamay in iyo maa in shardiyo ah iyo maa zaa'ide ah oo laisku idqaamay weeyaan taraydana waa ficil shardigeedii waay maxaa soo haray jawaabteedii jawaabteedii waxay dhacaysaa beytkaas ugu dambeeya fakulu maa laqaytuhu mukhtafarun fi janbi maa as'aluhu shaxdu nawa halkaasi jawaabta dhacaysaa imaa taray haddii aada aragtay ra'siya aniga madaxaygii xaaka inuu u ekaaday oo shabahay lownuhu midabkiisu duratu subxin subax bilowgeed uu shaabahay subaxaasoo taxta adyaali dujaa mugdiyaalo faraqyahood hoosteed ahaa yani marka waaga baryaya iftiin yaro soo baxay oo kale oo mugdiguna dhinacyada uu ka hareereeyey oo kaleu ka dhigaya madaxiibaa ciradii kusoo bilaabata foodi saasuu ka wadaa markaasaa dhinacyadiisii ay madow yihiin mugdi yahay waa kaasoo ra'sigaasoo madaxaasoo wuxuu leeyahay oo washtacala ou huray almubyadu kii la caddeeyey fii muswadihi kiisii la madoobay dhexdeeduna uu ku huray mithla ishticaali nnaari naarta oo dabkii ah huritaankeedii oo kale ay ku hurto fii jazli alghadaa jacjaclaha dogobyadiisii dhexdeeda ay ku hurto kaasoo kale ayuu madaxaygii la mid noqdo leeyahy marka badanaa markaan kitaabkan oo kale markii alfaadiisa wuxuu u badnaanaya qur-aanka oo kale ayaad ku arkaysaa iyo xaadiista iyo baad helaysaa marka inaan loo kaalmaysto naxwada soo in kitaabka iyo sunnada loo kaalmaysto soo maaha kana luqadda alfaada qur-aanka ku jirto ayaad u kaalmaysanaysaa oo ku jirto hadda washtacala ara'su shayban soo maahayn aayadda qur-aanka washtacala ara'su shayban taasoo kalea ka mid ah yani taas oo kale hadda qur-aankay ku jirtaa washtacala ara'su madaxii baa horay macnaa waa caddaaday waay shayban buu la huray waay ciro marka hadda waxa weeye markii foodii ay ciro i noqotay ayaa timihii caddaa iyo kuwii madoobaa isdhex galeen waa isku hureen timihayba isdhex galo ka wada sida dabkaba markii kaynta oo kale dab lagu shido ay dabka u wada meel walba u gaaro ugu huro ayay ciraday ugu soo socoto madaxayga dhamaa madowgiisa tirtirtay buu leeyay washtacala ou huray almubyadu kii la caddeeyey oo madaxii kamida timihiisii waa fii muswadihi kiisii la madoobeeyey oo ku huray mithla ishticaali naari naartii huritaankeedii oo fii jazli lqada ahaatay fii jazli lqada jacjaclaha dogobkiisa dhexdiisana ay ku hortay fa kaana wuxuu ahaa markiisii hore waay fa kaana wuxuu ahaa ka leyli habeen albahiini ee aada u madow habeen madow ayuu la mid ahaa buu yiri oo xalla uu degay fii arjaa'ihi gaariyaalkiisa uu degay daw sabaaxin subax iftiinkeed oo kale gaararka uu ka degay oo fanjala marka habeenkii uu fiidma saasoo kale aad madaxaygii moodaa buu yiri madaxaygi waa moodabaa soo maahayn ka leyl albahiim uu ahaa dhinacyaduu kasoo caddaaday markaasa waxaad moodaa inuu labada dhinacba inay subax habeen mugdiyaho labada dhinac ka ifay baad moodaa madaxaygii wey markaasuu fanjalaa wada faydmay madaxii dhan ma wada caddaada u leeyahy madaxaygi markaasuu faydmay sida waagaba markuu iftiinka dhinacyada mugdiga uu ka soo galo u wada u wada faydmo baa madaxaygina u faydmay buu leeyahy fa kaana wuxuu ahaa ra'sigii iyo madaxii ka leyli habeen albahimi ee madow habeenkii alma- albahimi madowba oo xalla uu degay fii arjaa'ihi gaarayaalkiisa daw sabaaxi subax iftiinkeed oo kolkaa fanjala uu fidmo madaxii dhan waa ay caddaanay hadda bish buu noqdaa wada caddaanay buu leeyahay. Aha. marka hadda meeshaan sharaxa inta badan noo soo qabanayo hadda masalan xalla fii arjaa'ihi soo maaha ow taxullu qariiban min daarihi ayaddaas oo- xalla bimacnaa nazala wa waa degay arjaa'diina wuxuu yidhi walmalaku calaa arjaa'iha qur-aanka waa ku arkaysa fanjalaa jelihii oo rarashadii ahna walowlaa an kataba allahu calayhim aljalaa meeshii ka waa ka guureen wa waa tageen marka fanjalaa waa faydma meeshuu ka faydma waa ka tegeen wagaada maa ashiratii dahrun ramaa khawaatir alqalbi bitabriixi iljawa wagaada waxaa dhumbiyey maa ashiratii dhallinyaronimadayda firfircoonideedii hadda shirada wuxuu leeyahay waxaa loo jeedaa fudaydka dhalinyaronimada iyo maaragtay xidada dhalinyarada iyo nashaadkii iyo waxaasaa loo jeedaa buu maca saasuu asl shirati wuxuu leeyahay alxiddatu wannashaatu baa leedaha saasuu leeyahay waqaado waxaa dhumbiyey oo dhulka geliyey maa ashirati dhalinyaronimadaydii biyaheedii yacni sida ninka dhalinyarada waxaad moodaaba inuu biyo ka daadanayo camal si uu u qurxan yahay u ifaayo ayaa lagu saasuu leeyahay waxaa dhulka geliyay dhalinyaronimadaydii oo oo dhumbiyey dahrun zaman zamankaasoo ramaa ganay khawaatir alqalbi qalbiga fahmadiisa iyo garashadiisii ku ganay bitabriishi aljawa cishqiga shiddadiisa aljawa alcishqu waa jacaylka iyo hilowga yacni tabriixana waxa weeye shiddadaa loo jeeda ashiddatu baa la yidhahdaa bitabriixi aljawa cishqiga yani shiddadiisa iyo dhibtiisa ayuu qalbigaygii ku ganay kii uu dahriga qalbiga ku ganayba dhallinyaronimadeedii baaba-shay wey dhibaato badanaa la soo kulmay waa yeelaa noqdo waa baabaayo oday baa noqdo dhibkii baa dhibaato badanaa la kulmo wey marka bitabriixi iljawa tabriix hadda waa taqaanaa marka laleeyahay yani waa haweenka oo kale marka la yidhaahdo ilahi uu leeyahy wadribuuhuna waxaa la yidhahdaa darbun غayr mubarixi tabriixa waa kaas wax barariye shiddo keena wa marka midaan wax bararin oon dhibaato u keenina la rabaa hadda marka tabriixu ku keenay dhibaato wa shidda wa waqaada waxaa dhumbiyey oo dhulka geliyey maa ashirati dhallinyaronimadayda nashaadkeedii iyo firfircoonideedii dahru zaman oo ramaa ganay khawaatir alqalbi qalbiga yani fahmadiisii wax kamid gar- garashadiisii ku ganay bitabriixi iljawa cishqiga iyo maaragtay jacaylka iyo hilowga shiddadiisii ku ganay ayaa baaba-shay wa aada rawdu lahwi yabsan daawiya min bacdi ma qad kaana majaaja sara wa aada aada yaiidu aydan soo maaha bimacnaa rajaca wa aada waxaa laabtay rawdulahwi lahwigii oo dhallinyaronimadii ah beerteedii lahwiga yani firfircoonidii dhallinyarada ujeeda beerteedii baa waxay u noqotay yabsan xaal ay tahay bay laabatay iyadoo mid qalalan daawiyan ayadoo mid dhartay ah yani sheekhay wuxuu ku fasiray dhayluuqday u dhihi jiray dhayluuq ma taqaana idinka ah, waa dharay wa dharida anaga u naqiina mogta dhayluuqna waa la yidhahdaa ah. wa aado wuxuu ahaaday oo u laabtay rawdulahwi dhallinyaronimadii beerteedii beer buu ka cabiraya yani firfircoonidii wa lahwigii iyo ciyaartii iyo shabaabnimadii yaa wuxuu wuu laabtay xaala kownihi yabsan mid qalalay uu yahay daawiyan mid dharay oo dhayluuqay uu yahay goorma muxuu laabtay min bacdi maa qad kaana wuu laabtayo yacni duqnimo u laabtay wa halkaasuu laabtay min bacdi maa qad kaana markuu ahaa dabadeed yacni lahwigii iyo rawdu lahwigii ou ahaa min bacdi maa qad kaana markuu ahaa dabadeed majaaja tharaa caradeeda miday biyaha tuftufaysa oo ah ay genganaysa oo ah caradiisa ay qoyanayd iyadoo qoyan oo carradu sida matal roobka ku da ay qoyan tahay biyaheedii soo soo saarayso oo kale ayuu mid qalalan ka dhigay jirkaygii lahwigii iyo dhallinyarnimada ka dhamaatay eber intaas horta aan ku samayna hada wabillahi tawfiiq sala allah wasalam calaa nabiyina intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idin kaga tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum في شبكة منهج أونلاين